dhinaca dalka kenya haddaanu beedhnana guddiga runta iyo cadaaladda iyo weliba dib heshiisiinta qaran ee kenya oo loo sameeyey inuu baaritaan kusoo sameeyo xadgudubyadii kala duwanaa ee dalkaasi kenya ka soo dhacayay ayaa soo saaray warbixin uu arintaasi kaga hadlayo wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixin arintaasi ku saabsan magaalada gaarisa nooga soo diray warbixintan oo ka koobneyd ilaa iyo laba kun oo bog ayaa waxaa laga soo bilaabay xadgudubyadii kala duwanaa ee ka dhacay dalka ka hor inta dalkani kenya aysan xornimada ka qaadanin dalka britain oo gumaystay maxamed sheekh faarax waxa uu ka mid yahay guddiga runta iyo cadaaladda iyo dib heshiinta wuxuuna idaacadda v o e da oga warramay warbixintani waxa ay ximbaarsan tahay haddii aan dhinaca waqooyi bari iyo soomaalidu meesha degaan aan ka taabto xasuuqihii iyo dhibaatayaalkii waaweynaa ee dadka reer soomaalida oo waqooyi bari degan loo geystay ayaa ka mid ahaa saraakiil hore iyo kuwa hadda saldanahaya ayaa ka mid ah dadka warbixintan ay ku xustay in baaritaano lagu sameeyo waxaana ka mid ah safiirkii hore ee dalka soomaaliya u fadhiyey dalkani kenya profesor kibligat ahna madaxa guddiga runta iyo cadaaladda iyo duheshinta qaran ee dalkani kenya dadka waqooyi bari iyo dadka reer kenyaanka oo kala dhanba wakhtiyaradii saddex dowladood ee lasoo dhaafay dowladdii jomo kenyatta iyo dowladdii daniel aramoy iyo xataa tii cashada tagtay ee kibaki xukumayey in dad badan la laayay xaqdarri loo laayay in xasuuqyo ay ka dhaceen waddanka in maaragtay corruption xoog leh oo waddanka lagu qabtay oo dad yar ay ka faa'iidaysteen waxyaalahaas oo idil baan ka wada sheekaynay ilaa iyo xagga xataa xuquuqa haweenka iyo xuquuqda carruurta oo dhanna waan taabanay tilaabo waaweyn baan yaan bixinay oo warbixintanada tilaabo qodobo waaweyn oo oo ina meel laga gaaro ayaan yaan yaan bixinay waxaana ka mid ah dad allahi dadkii la laayay ina madmuu la siiyo dadkii haddii iyada waaba dhinteen dadkoodii walaalahood ahaa oo noolaa iyo dadkii xasuuqyada lagu dhuftay inuu magdhow la siiyo dadkii u baahnaa horumar iyo dhaqaalo economic development la siiyo oonan la siinin iyo iyagana ina reparation wax la yidhaahdo oo magdhow ah loo celiyo community noqotaa individual noqotaa dadweynaha oo guudaha noqotaa iyo shaksiyan qof binafsi ah noqotaaba madaxweyne uhuru kenyatta iyo ku-xigeenkiisa ayaa sidoo kale warbixintani waxay ku talisay in ay si shuruud la-aan ah shacabka u weydiistaan cafis kadib markay warbixinta ku xustay in ayaguna ay ku lug lahaayeen dagaaladii dalka ka dhacay labadii kun iyo toddobada ilaa iyo labadii kun iyo sideedda xilligaasoo dalkani kenya khilaaf dhanka doorashada uu ka dhacay xadgudubyada lagu xusay warbixintani waxaa ka mid a xasuuqii ka dhacay deegaanka wajeer ee loo yaqaanay wagaala masaka sannadii kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii daraasiin reer wajeer ah oo rag u badan ayaa ku nafwaayey sahara kaynaan cabdi waxay ka mid tahay dadkii ka badbaaday xasuuqaasi idaacadda v o e da oo khadka telefoonka magaalada wajeer kula xiriirtay ayaa waxay oga warantay xaalka siduu ah xilligaasi iyo aragtideeda maanta aniga dareenkayda bargo waana xun yahay waana fiican yahay maxaa yeelay wixii haddaan soo towsado qof nool miyi haddaan maxay aheeday war iska fiiriyana oo war iska berga aan fiiriyana waxa waaye mahad baan celinayaa dadkaas xaradi waa galaa la geey dadkaasaa bala-aadamnimaheena loola dhaqday dadkaas dharkiisaa lagu gubi dalkaas dadkaas markay saddex biri joogaan yaa maxay aheeday daaraamo biyo ah loo geey daaraami biyaay ninkii qudsigiiba naftaa hore ugu dhaqaaqay markay naftaa hore ugu dhaqaaqdo dadkii kalena darkiisa intii loo qaatay nin walmagii feeraha loo saaro badhool lagu bilbilay haddaba raja intee leeg ayay ka qabaan guddiga runta cadaaladda iyo dib heshinta qaran ee dalkani kenya in warbixintani dowladda dalkani kenya ay hergeliso tillaabooyinna ka qaada saraakiisha iyo weliba dadka ay farta ku fiiqday in baaritaano lagu sameeyo waa kan maxamed sheekh faarax mar kale
sharciyan sharcigii inaga markiiba lanala abaabulayay lagu saabsanaa ayaaba wuxuu qoray wax alla wuxuu guddigan la imaado inay laasim tahay inay dawladda ay meel ka gaarto marka recommendationka anaga waa compulsory implementation marka dawladda si ay uga meel uga jeesan karto maba jirtaba kenya waxay soo saartay warbixinno kala duwan oo intooda badan u badnaa musuq maasuq fara badan oo dalkani kenya ay kula kaceen shaqaasi iyo weliba kambaniyo ilaa iyo iminkana hergelinta warbixinadaasi ayaa waxay dalkani kenya ku noqotay lafdhuunta gashay maxamed faarax shiree v o a gaarisa